weli waxaa dhegaystayaal socdaa doorashadii maanta dalka maraykanka xilliga dalka maraykanka markaynu ka hadlayna ka qabsoontay codbixintii la dhiibtay iyo boqol milyan in ka badan oo ay dadku hore usii codeeyeen tilintoodii waxaana la sugayaa oo loo dhegtaagayaa waa natiijadii ka soo baxday amaba ka soo baxda doorashadaasi haddaba waxaa ku tartamaya doorashadan labada musharax ee kasoo kala jeeda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga waa donald trump oo haya xilka madaxtinimada maraykanka haatan iyo jo biden hore madaxweyne ku-xigeen usoo noqday haatanna u tartamaya xisbiga dimuqraadiga inuu noqdo madaxweynaha xiga ee dalka maraykanka haddaba halkee ayay wax marayaan maxamed cabdi sandheere ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo xaashi shaafi oo siyaasadda xisbiga dimuqraadiga taageera
run ahaantii caawa sida aad aragto waxa aan hadda aan aragnaa warbixino horudhaca oo gobollo badan kasoo dhacaya gobollada ugu badan ee ilaa hadda lagu kala guulaystay waxay ahaayeen gobollo hore loo sii saadaalinayay oo gobollada uu ku guulaystay joe biden oo hadda numbarkiisu ay ay ka horeeyaan madaxweynaha haatan talada haya donald trump gobollada uu ku guulaystay waa kuwo aada loo wada filayay lana saadaalinayay halka uu trumpna gobollada uu ilaa hadda ku guulaystay ay yihiin gobollada loo yaqaano red states oo ah gobollo hore loo saadaalinayay inay xisbiga jamhuuriga ku guulaystaan laakiin meelaha aan dhihi karo aad baa hadda fooda laiskula jiraa oo aynu aad aan u eeganaa natiijada kasoo baxda ayaa ah gobolka ohio oo ay soomaali badani degan tahay gobolka pennsylvania oo isaguna haatan aad moodo inuu wax yar ku horeeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee joe biden gobolka florida oo uu si aada hadda ugu horeeyo madaxweynaha haatan talada haya donald trump iyo gobolka north carolina gobolladaas ayaan aad u eeganaa waxaan kaloo iyagana aad hadda aan isha ugu haynaa oo aan eeganaa gobolka michigan iyo wisconsin hadda nambarada labadaba waxaa ku horeeya madaxweynaha haatan talada haya ee donald trump waan gartay xaaj shaafi haddaan u tago florida say u eg tahay madaxweynaha aad ugu horeeya marka la eego inta tirinta codka oo boqolkiiba sagaashan wax ka badan la tiriyey hase yeeshee gobolka ohio kale sideed u aragtaa waxaa la yidhi meeshaas qofkii ku guulaystaa waxay u badan tahay inu inuu ku guulaysto xilka madaxtinimo runtii horta florida marka horeba aad baa loo sheegaya oo wuxuu ahaa gobol ay republicaanku lahaayeen ama xisbiga jamhuuriga uu lahaa in muddo ah inkasta oo rajadu ay ahayd in isbedel lagu samayn karo laakiin weli waxay u muuqataa inay weli republicaanka ay controlayaan madaxweyne trumpna uu ku horeeyo laakiin sida rajada la qabaayo ohio inkastoo aad looga horeeyo hadda biden waxay u badan tahay haddana saasoo ay tahay inay weli rajo badan ay jirto oo rajo badan laga leeyahay inay ku guulaystaan ama uu ku guulaysto biden runtii lama saanaan kara ilaa hadda maadaama tirada in badan weli ay dhiman tahay laakiin ilaa hadda waa ujeednaa waxaa ku horeeya ninka la yidhaahdo madaxweyne trump laakiin gebi ahaan haddaad fiiriso doorashada guriga caawa socota oo maanta dhacday natiijooyinka kala duwan oo soo baxaya waxaad u malaysaa weli sidii la filayo oo ah siday gobollada u kala lahaayeen inay inta badan kala heleen aan ka ahay maxaanku dhahaa gobolka pennsylvania oo runtii la filayo rulitaanka inay qaadaan haddana aad u malayso inay dimuqraadi ku horeeyaan ama uu ku horeeyo biden waan gartay arizona laga hadlayey faysal isaga wax inkastoo weli xilli ahaana ay ka dambeeyaan xilliga dhinacan bari aan hadda joogno wax laga fili karaa ma jira gobolka arizona oo ah wax ka duwan sidii hore oo madaxweynuhu ku guulaystay haddana laga yaabo in madaxweyne ku-xigeenka ay u tagto arizona waa gobolada ay aad muhiim u tahay haddii uu soo noqonayo madaxweynaha xilka haya inuu ku guulaysto haddii arizona haatan sida ay u badan tahay ama saadaalinta horudhaca ee aan laga helayo exit poliska waxaa haatan ku horeeya madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden in waxa ugu muhiimsan oo aan rabaa inaan dhegaystayaasheena xasuusiyo gobollada waa la kala leeyahay waxaa laysku haystaa waa gobollo aada u tiraya marka gobolladaa tirada yar qaar ka mid a haddii madaxweynaha laga qaado ama madaxweyne ku-xigeenka kuwo ay hillary ku guulaysatay haddii laga qaado waxay noqonaysaa in markaa markiiba la saadaaliyo cidda helaysa marka arizona weli waxaa u muuqataa inuu ku horeeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden laakiinse lama saadaalin karo halka u dhici doonto waan gartay su-aasha ugu dambaysa xaafi shaafi wax gaar wax wax gaar oon isha ku haynayna oo aan u baahanna inaan eegno miyaa jira markaan daawanayno natiijooyinka doorashada xaw runtii waxaad waxay u muuqataa arizona oo kale meelaha aan isleeyahay republicaanka in muddo lahaa haddana rajada ay u eg tahay inay xisbiga dimuqraadiga ku guulaysto ama madaxweyne biden uu ku madaxweyne ku-xigeenkii hore oo biden uu ku guulaysto waxyaabaha bedeli karay kamid tahay natiijada caawa la filaya geli ahaanba pennsylvania gobol la filaya ma ahayn wuuna ku guulaysta runtii oo waxay u muuqataa inuu uusan shaqo ku lahaan doonin trump waa yahay labadiinaba aad baan idinku mahad celinaya adiga aada u mahadsanaa ay aada waa mahadsantahay waxay soo kordhana
maxamed cabdi sandheere oo wareysanayey faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo xaashi shaafi oo dhinaca dimuquraadiga ah isagu taageeraha oo labadooduba ay ku sugan yihiin gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaad dhegaysanayseen weli dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in ay socoto tirinta codadka gobolada qaar aad ayaa la iskugu dhow yahay labada musharax gobolada qaarna waxaad moodaa in xisbi keliyihii uu sheegtay guusheeda oo aan rajo dambe xisbiga kale aanay u oolin sida ilaa hadda ka muuqata natiijada hordhaca hase haatee wararka soo socda intaynu hawada ku jirno amaba idaacadaha yaga soo socda ayaad ku maqli doontaan natiijada rasmiga ah ee ka soo baxda doorashada madaxtinimada maraykanka